walba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna
ismaqal haboon dhegeyste kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u salay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa waalidiinta waxaa la rabaa inay soo dhaweeyaan maasha allah maanta waxaa noo imaaday hibil hibil saaxiibkiisa noo imaaday laazim inaan soo dhaweyno marka taasi cunuga marka waxay siinaysaa maaragtay in xiriirkiisa saaxiibtinimada oo sii xoogoogo maaragtay ayay suurtagalinaysaa waa ahmiyadda saaxiibtinimada dugsiga iyo saameynta ay ku leedahay carruurta dabayaaqadii labada kun iyo lix iyo tobankii ayaan deeq waxbarasho ka helay jaamacadda qatar ee ku taallo magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda qatar dhigato aada uma badno markii loo fiiriyo ardayda kale ee waddamada kale ka imaaday qaabkee ayuu maxamed xareed ku helay deeqda waxbarasho ee dalka qatar qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag saaxiibtinimadu waa shay muhiim u ah nolosha aadamaha waana midda ugu muhiimsan nolosha ubadka maadaama ay ka caawiso waxyaabo badan oo ay qeyb ka tahay kobcinta garaadkooda inta badan saaxiibtinimada carruurta ayaa ka abuuranta xarumaha ay wax ka bartaan sida malcamadaha iskuulka iyo xaafadda taas oo ka saacida inay ku bartaan iskaashi xog wadaagid dulqaad wada shaqayn iyo waxyaabo kale waalidiinta iyo xarumaha ay wax ka bartaan carruurta inay sidoo kale iyaguna saaxiib dhow ka dhigtaan waxay saacidaysaa in laga warqabo waxbarashadooda iyo in iyaga nafsad ahaantooda ay jeclaystaan waxbarashada haddaba waa maxay faa-iidooyinka xiriirka saaxiibtinimo ee carruurta wax wada barta weydiintaas iyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay ustaad sidow xaajimaye ugu horeynna waxaan weydiiyey wax lagu qeexi karo xiriirka saaxiibtinimo calaaqatu sadaaqa markii laga hadlaayo saaxiibtinimada xiriirka waa xiriir soo jireen ah oo haddana la yaqaano xilli hore maaragtay dadka aaday xilligii hore dadkii joogeen maaragtay calaaqada saaxiibtinimada xiriir wuxuu ahaa maaragtay xiriir xilligii hore la yaqaanay sidoo kale waxaa lagu tiriyaa maaragtay xiriirka bani aadamka uu yeelanayo mid ugu muhiimsan markii laga hadlayo fii kaafati majalaati alxayaati noloshiisa qeybaheeda kala duwan ayay maaragtay xiriirka saaxiibtinimada muhiim ay u tahay sidoo kale maaragtay waa calaaqad isku xirayso maaragtay iyo qofka dareensiinayso caadifad oo maaragtay in la isweydaarsado laba qofood iyo in ka badan inay maaragtay wax isweydaarsadaan markii aan leenahay maaragtay fii kaafati majaalaati alxayaati nolosha oo dhan qeybaheeda kala duwan ayay saameyn ku leedahay qofka bani aadamka ah maaragtay annaaxiya alijtimaaciya annaaxiya sixiya maaragtay caafimaadka wax walba kulli ayay maaragtay qofka bini aadamka ayay noloshiisa saameyn ku leedahay xiriirka saaxiibtinimada waxay muhiim u tahay nolosheeda nolosheena ayay muhiim u tahay markii laga hadlayo maaragtay maraaxisha cumriga oo kala duwan maxaa yeelay qofka shan jirka ah saaxiib lama naqi karo maaragtay qofka oo soddon jirka ah saaxiib lama naqi karo marka qof walba maaragtay asigoo markaas lagu qiimeynayo oo loo fiirinayo cumrigiisa ayuu wuxuu yeelanaa calaaqa saaxiibtinimo ayuu yeelanaa qaabkee ayay ku bilaabataa in caruurta ay samaystaan xiriir saaxiibtinimo markuu dhiganayo maalan iskuulka ama rawdada oo kale ilmaha markay kasoo bilaabaan ama dugsiga oo kale markay kasoo bilaabaan oo la geeyo oo cunugii hadalkii uu barto meesha ayaa waxaa ka abuurmaya maaragtay calaaqa sadaaqiya inuu sameysto cunugii maalinta dambe waxaa la arkaa cunugii oo qof kala wato cunug kala wato maaragtay gurigii oo la tagaa markaas oo kale waalidkii maxaa laga rabaa marka maadaama wiilkooda uu sameystay calaaqa sadaaqiya oo wanaagsan oo madarasadii ama iskuulkii uu ka sameystay waalidiinta waxaa la rabaa inay soo dhaweeyaan maasha allah maanta waxaa noo imaaday hibil hibil saaxiibkiisa noo imaaday laazim inaan soo dhaweyno marka taasi cunuga marka waxay siinaysaa maaragtay in xiriirkiisa saaxiibtinimada oo sii xoogoogo maaragtay ayay suurtagalinaysaa sidoo kale maaragtay calaaqada saaxiibtinimada qofka bini aadamka noloshiisa waxay ka qeyb qaadanaysaa maaragtay farxadda iyo maaragtay murugada oo maaragtay waqtiyada kala duwan ayay waxay ka qaadanaysaa maaragtay qofka bini aadamka ah inuu la wadaago calaaqada maaragtay qofka inuu kula wadaago waxaa dhahay waxaa jiro marka maaragtay hadal ama xikmad ayaa jirto dhehayso ruba akhin laka lam talidhu ummaka walaal badana oo adiga leedahay hooyadaadan aysan dhalin qofkaas walaalka ah oo hooyadaana dhalin oo haddana maaragtay adiga saaxiibka kula ah intuu ka imaan karaa wuxuu ka imaan karaa mujtamacuu ka imaan karaa waa qof adiga aada isfahanteen oo maaragtay jaanibka nolosha maaragtay waxyaabo fara badan aad iskala fahanteen oo kula qeyb qaadanayo wanaaga iyo fiicnaanta ay kulli qof kala qeyb qaadanayo ay caddaynaysaa qofkaas marka qofkan qaraabo ma tihiin waxaa isku tihiin ma lahan laakiin waxa idin wanaajinayo mar walba maaragtay idinka dhexeeya waxaa waye calaaqa sadaaqiya ay idinka dhexeyso daraasaadka ayaa waxay sheegayaan maaragtay qofka saaxiibka xaqiiqiga ah haysto oo qof walba ah in ay maaragtay ka fududeynayaan maaragtay labaatan iyo shan boqolkiiba cudurada qaar oo maaragtay jihaasul manaaciga ku dhaco iyo maaragtay xididada ku dhaco maaragtay boqolkiiba labaatan iyo shan inay ka fududeynayaan maxaa yeelay qofka maaragtay haddii uu keligiis yahay oo dad la hadlaynin oo maaragtay oo mar walba maaragtay shib uu iska yahay oo maaragtay qof la hadlaynin oo ijtimaaci ahayn waxaa laga yaabaa maaragtay cudurada qaar inuu maaragtay qofkaas saaxiib la noqdo xitaa marar qaar hataa uu ku sigto maaragtay qofkii inuu maaragtay uu ku dhufto oo waashto ayay diyaar u tahay maxaa yeelay xanaaqa fara badan oo kale wuxuu keenaa maaragtay cuduro fara badan oo keenaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu dhahay ninkii maaragtay ana rajulan qaala linabiy sal alla alayhi wasalam awsini nabiga wuxuu qof wuxuu u dhahay ii dardaaran nabigu muxuu dhahay laa taqdab ha xanaaqin faradada miraaran mar badan uu ku celceliyey nabiyow idardaaran idardaaran nabigu wuxuu bis ugu soo koobayay laa taqdab laa taqdab oo ah ha xanaaqin ha xanaaqin marka culammada qaar marka hadda waxay ogaadeen ana bacd alamraad cudurada qaar ka mid ah oo hadda maaragtay adduunyadan maaragtay ay jiraan maaragtay sababuhum waxaa sabab ah maaragtay xanaaqa sabab u ah cudurada qaar hadda maaragtay sida dhiikarka iyo sokorta iyo walow maaragtay mararka qaar ay ka imaato maaragtay can dariiqi alwiraatha maaragtay ay ku imaadaan maaragtay dhaxaltooyo ay ku imaadaan maalan abkoogaada ama hooyadaadi oo kale hadday qof maaragtay xanuun ay qabaan laakiin marar qaar waxaa laga yaabaa cudurada qaar inay maaragtay ay keenaan marxaladaas aad soo tilmaamtay ee malcamadaha iyo xarumaha xanaanada ee caruurta ay ka abuuranto saaxiibtinimadooda maxay tahay marxaladda xigta marxaladda kale ku xigto oo cunuga uu samaysanayo waxaa waaye waa marxaladda qofka cunuga markuu usoo gudbo madarasada oo usoo gudbo dugsiga hoose dhexe ilaa sare laga soo gaaro marxalada kale ugu dambeyso oo qofka bini aadamka ah oo saaxiibtinimadiisa si xogoogiisa cumrigiisana sii dheeraanayo kulamaa cumriga uu sii ziyaado qofka cumrigiisa kulamaa maaragtay asxaabtiisa ay sii badato waa marxala jaamiciya waa marka qofka bini aadamka ah maraaxisha uu soo maro marxalada ugu fiican oo markaas hataa qofka lagu qiimeyn karo waa qofka markuu maaragtay marxalada jaamiciya uu ku jiro ayaa lagu qiimeyn karaa maxay tahay faa-iidooyinka xiriirka saaxiibtinimo ee caruurta faa-idada koowaad waxaa waaye canuga markuu yaryahay saaxiibtinimada wuxuu u kaalmaysanaa inuu sameysto calaaqaad ijtimaaciya inuu sameeyo sidoo kale maaragtay calaaqaad ijtimaaciya dhinacyo fara badan ayaa laga qiimeyn karaa calaaqaad ijtimaaciya markii laga hadlayo sidoo kale maaragtay inuu la tacaamulo asxaabtiisa si maaragtay xoriyad ay ku jirto oo wanaag ah oo si sahlan ah inay maaragtay oo qofka kula tacaamulo ayadoona markaas la fiirinayo qofka cumrigiisa oo markaas bixikmatin tunaasibu cumrahu wa qudraatihi xikmad oo markaas saaxiib ah oo munaasab u ah cumrigiisa iyo maaragtay awoodihiisa markaas maxaa yeele hore waxaan usoo sheegnay qof walba waxaa lagu qiimeynaa markuu calaaqo sameysanayo cumrigiisa marar qaar waxaa laga yaabaa cumrigii waxaasoo in laga soo gudbo oo mararka qaar waxaa la saaxiibi kartaa adigoo maaragtay labaatan jir soddon jir ah cunug toban jir ah maaragtay jaanibka oo mar meelo kaaga fiican yahay matalan xagga diinta oo kale oo aad kaaga fiican yahay sooma adigoo markaas qofkan inaad rabtid inaad ka faa-iideysatid calaaqa waa la samey waa la samey kartaa sidoo kale maaragtay faa-iidada labaad maaragtay sadaaqada ee leedahay waxaa kamid ah qofka inay maaragtay ka ilaaliso inay maaragtay cuduro qaar ay ku dhacaan oo sixa nafsiya maaragtay qofka inuu helo maaragtay nafsiyan ahaan ayuu u caafimaadaa mararka qaar waxaa kaloo maaragtay kamid ah faa-iidada saddexaad waxaa waaye inuu qofka joogteeyo maaragtay xiriirka saaxiibtinimada inuu joogtooyo maaragtay mahmaa kahura mashaaqil alxayaat si kasta oo maaragtay noloshaada ay mashquul ay ku geliso marna ha ka dheeraanin maaragtay inaad adiga saaxiibtinimo aa yeelatid oo saaxiibtinimadii adiga aa joojiso maaragtay ha sameynin oo maaragtay mar walba isku day inaad xiriirkii aad joogteyso sidoo kale maaragtay waxay maaragtay aasaas ay u tahay saaxiibtinimada in la sameeyo waxay aasaas u tahay maaragtay in liskaalmaysto maaragtay waxyaabo fara badan oo maaragtay dadka asxaabta ah ay ku wada heshiiyaan maaragtay ayay faa-iidada ay ka mid tahay sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah qofka cunuga markuu yaryahay markuu asxaab sameysanayo waxaa suurtagal u ah qofka maaragtay inuu ka qeyb qaato maaragtay waxyaabo qaar inuu ka qeyb qaato sida maaragtay alcaabta oo kale iyo maaragtay cuntada oo kale markii laisla cunayo xitaa maaragtay cunto karinteeda iyo barnaamijyadaas kulli qofka maaragtay waxay u ziyaadinaysaa naftiisa inuu xubul cadaa wa ficl alkhayr inuu sameeyo ayay markaas usii ziyaadinaysaa midda kale waxaa waaye maaragtay inuu qofku u ahaado canuga markuu yaryahay oo saaxiibtinimadan uu sameysanayo inuu ahaado qof munfatix munfatix waxaa waaye qof furfuran oo maaragtay abwaab almacrifa cala alcaalam almukhtalif maaragtay qofka maaragtay inuu ahaado qof furfuran inuusan usan ahaanin munqaliq inuusan ahaanin ayaa ka mid ah faa-iidada ay leedahay xiriirka maaragtay saaxiibtinimada wayaha iskurao kordaan sugayna la soo gaadhay maante
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
haddaynaan sama abuurayn bulshadu ma islaaxato
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo markana dabayaaqadii sanadkii labada kun lix iyo tobanka ayuu maxamed cabdikariim xareed ka helay deeq waxbarasho dalka qatar gaar ahaan jaamacadda qatar isaga oo ka diyaarinaya heerka koowaad ee jaamacadda gaar ahaan cilmiga badda maxamed xareed isaga oo ku sugan dooxa ayaan la xiriiray waxaan kala sheekaystay qaabkii uu ku helay fursadda waxbarasho ee qatar iyo waxyaabaha looga baahan yahay ardayga doonaya deeqda waxbarasho ee dalkaasi inuu xaraysto dabayaaqadii labada kun iyo lix iyo tobankii ayaan deeq waxbarasho ka helay jaamacadda qatar ee ku taallo magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar jaamacadda qatar bad ahaanteeda waxay ku fadhidaa siddeed kilomitir oo iskuweer ah ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto siyaabahee ayay iyaguna ku heleen deeqda waxbarasho ee qatar ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda qatar dhigato aada uma badno markii loo fiiriyo waddamada kale ee jaamacadda dhigato ardayda kale ee waddamada kale ka imaaday ardaydeena qaarkood waa arday magaalada ama waalidiintooda ay degan yihiin oo saa ku joogaan ama siyaabo kale kala duwan ku imaaday iyo anay arday kale oo helnay deeq waxbarasho oo sidaa waddanka ku nimid maxaa farqi ah oo u dhexeeya waxbarashada soomaaliya iyo dalka hadda aada joogto oo kamid a wadamada horumaray farqi weynaa u dhexeeyo waxbarashada soomaaliya jaamacadaheenna soomaaliya iyo jaamacadda qatar jaamacadda qatar waxay ku taallaa wadamada horumaray waxay haysataa laabab aada u horumarsan waxay haysataa library aada u weyn ardayda waxay u haystaan inay access ama ay heli karaan si fudud databaseyo caalami ah ay baaritaano sameyn karaan waxay inta badan jaamacadda free ku bixisaa software ardayda u baahan yihiin oo si free u isticmaalaan oo ay ku sameeyaan waxyaalaha waajibaadkooda iyo waxyaalaha horumarka u baahan yahay waxaa jooga macalimiin inta badan profesaro ah intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo abaaf aan dhihi karno oo profesaro ah jaamacadda markii la fiiriyo adduunka ahaan markii loo fiiriyo jaamacadaha adduunka waxay kaga jirtaan nambarka laba boqol labaatan iyo afar wadamada carabtana jaamacadda labaad ee ugu sarreysa waaye
maxamed ma rajeynaysaa tacliintaad kusoo barato qatar inaad dalka dib ugu soo laabato aada uga faa-iideyso bulshadaada ani ahaan waan rajeynaa inaan soomaaliya kusoo noqdo oon waxbarashada aan bartay soomaaliya aan uga faa-iideeyo maxaa yeelay inta aan jaamacadda dhiganayay waxyaala oo waxaan sameynay practical experience ah oo aan cilmiga badda oo kale aan baddii tagnay baddii aan kasoo qaadnay sambalis oon baaritaano badan ku sameynay xayaano badan oo badda ah oon wadooyinka lagu baari karo ama wadooyinka lagu kontarooli karo aan aan nala baray intaan meesha jo- intaan jaamacadda dhiganaynay marka waxaan waxaan jeclahay inaan uga faa'iideeyo bulshadeeda soomaaliyeed inkastoo ay xoogaa iska warqab la-aan u dhexayso ardayda soomaaliyeed ga- qaarkood iyo dowladda ama organisationada ka shaqeeya culumta badda gaar ahaan haddaan ka hadlo kuliyadda badda waan ogahay in kuliyadda badda aada loogu baahan yahay soomaaliya waxaan aada u borinayaa in ardayda soomaaliyeed ee iskooda usoo barta cilmiga badda loona baahan yahay in laga faa'iidaysto qa- iyagana u baahan بصراحة soomaalida meel walba joogto aad ay u jeceshahay inay waddankooda dib ugu noqdaan ay ka shaqeeyaan intaan arday arkayay arday walba aad u jecel yahay laakiin connectionkii xun connectionkoo xun ama connection la-aan jirto awgeedii ardaydii dee waxay u heleynin inay waddankii ama aadaan ama meelay ama office ay tagaan aysan jirin Eh, mararka qaar waxaad arkaysaa social media iyadoo la leeyahay wada- dadka madaxda oo kale oo leeyahay waxaan u baahannahay arday ama dad soo bartay dad soomaaliyeed ee cilmiga soo bartay iyadoo saas jirta haddana dadkii way ja- way taagan yihiin laakiin connectionkiyaa xun waxaan ardayda aada ugu talin lahaa ardayda soomaaliyeed inay waxbarashada ay jaamaca- jaamacadaha heerka caalami ah ay isku dayaan inay waxbarasho ka helaan maxaa yeelay jaamacadahaas waxay leeyihiin faa-iidooyin badan maadaama annaga jaamacadaheena xoogaa uu ku yaryahay resourceka ay ardayda siini karaan jaamacadda waxay siin kartaa resource aan xad dhaaf ah ardayga marka wuxuu soo bixi ka wuxuu soo baxayaa isagoo wax badaan aqoon badaan leh annaga oo kale macnaha mas ma ku soo koobi karo hal daqiiqo iyo laba daqiiqo waxa jaamacadda ina siisay oon ogahay haddii aan jaamacaddan eh, ahaan lahayn inaan heli lahayn haddaan hadda tiriyo macnaha waxay qaadanaysaa saacad mid walba wuxuu u baahan yahay saacad faa-iidada uu leeyahay softwarekaas aan martay faa-iidada aan uu leeyahay in waddankeena uu u leeyahay maxay tahay fariinta aad la wadaagayso ardada soomaaliyeed ee jecel inay ka faa'iidaystaan deeqaha waxbarasho gaar ahaan dalka hadda aad joogto ee qatar ardayda waxaan isku da- waxaan ku taxallujin lahaa inay isku dayaan ay apply gareeyaan jaamacadaha waaweyn isku dayaan inay minxooyin ka helaan inkastoo jaamacadda qatar oo kale ay qofkii nasiib leh uu helo laakiin haddana inay isku dayaan inay wax waxbarashadooda meel fiican ay ka gaarsiiyaan ardaygii heli waayo macnaa tahay ma aha inuu waxbarashada soomaaliya inay aada u xun tahay ma aha macnay tahay waxbarashada inuu iska daayo waxbarasho waa waxbarasho waxaa la isku dheeriyaa waxaa waaye farqi yar oo aada u yar ah taasna maalin maalmaha ka mid ah baad u heli doontaa inaad meesha aada jeceshahay tagto insha allah marka aadaan ugu baarinaya ardayda soomaaliyeed inay waxbarashada xoogga saaraan waddankeenan waxaan ku horumarin karna waxaa waaye inaan wax baranno annaga aan waxayna soo saaranno annaga aan qaan waxayna qoranno oo naloo naloo qorin ama uu nooga imaanin qof ajaanabi oo lagu leeyahay qofkan waa wax hebelu ku takhasusay waxaan u baahanaa qof walba intuu wax ku takhasuso inuu maadaama uu bii-adii uu fahmayo iyo kaljarkii iyo thaqaafadii inuu ku dabaqi karo cadowgana uga ilaalin karo intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo awlaada ku dara dugsiga